وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب قال مسلم رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن سلام بن عبيد الله الجمحي من العاشرة قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم الربيع بن مسلم من السابعة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفا بغير حساب yadkhulu waxaa gelahayaa min ummatii ummadayga ummaddayda iyagoo ka mid a aljannata waxaa gelahaya sabcuuna alfan toddobaatan kun bikayri xisaabin iyagoo aan soo marinin xisaab abcan cadaabna aan soo marin faqaala rajulun yaa rasuula allahi udcu allaha an yajcalanii minhum nin baa wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow ilaahay ii bari inuu iga mid dhigo toddobaatankaas qaala allaahuma jcalhu minhum wuxuu yidhi kadibna ilaahayow ka mid dhig toddobaatankaas kun uma qaama aakharu mid kala istaagay faqaala yaa rasuula allahi udcu llaaha liya ilaahay ii bari an yajcalanii minhum inuu iga mid dhigo toddobaatankaas kun saxaabada sida ay ugu fekerahayeen badbaadada aakhiro oo haddii meel wax yar ay ka dareemaan badbaadada aakhiro ay dhammaantood isku dayhayaan inay ku liibaanaan arrinkaas ninkii marka dambe istaagay rasuulku wuxuu ku yidhi sabaqaka biha cukaasha waxaa kaala hormaray cukaasho cukaasha ibnu muxsan alasadi saxaabiga la yidhaahdo wey marka culammadu waxay leeyihiin marka horta arrinkaas mathal uu noqday kadib kelimadaas markii laba qofood ay soo tartamto oo mid wax la siiyo kii kalena uu yidhaahdo aniguna waa ikan ayaa lagu leeyahay sabaqaka biha cukaashatu ninkaas horena cukaasho lama yidhaahdo laakiin maalkaas sidaas ku socdo bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin marka laba sababood ayaa nebigu arrinkaas u xiray midda koowaad waxaa dhici karta bay dhaheen ninkan dambe in uusan gaarsiisnayn heer uu uga mid noqon karo kuwaas horeeto oo uu cukaasha ka mid noqday nebiguna muusan dhihinin ma gaarsiisnid heerkaas laakiin si kale ayuu u wareejiyo wuxuu yidhi waa lagaala hormar qol waxay leedahay marka sababkaasaa dhici karta ah ninku inuusan ahayn nin heerkaas gaarsiisan nebiguna uu kala sheexay inuu yidhaahdo heerkaas ma gaarsiisnid laakiin uu yidha waa lagaala hormaray midda kale waxaa dhici karta bay dhaheen bacdu ahlilcilmi haddii ninkan dambe la ajiibo inay silsila aan joogsan noqoto oo saxaabadii oo dhan nin balba mar uu soo istaago u yidhaahdo anigana ii do-o yaa rasuulallaahi oo ay noqoto marka arrin aan laga dhammaa karin xdثna محمد بن بشاaر qال xdثna محمد بن جعفر qال xdثna شعبة qال سمعت محمد بن زياد waa sanadka horena waa ku jiray abuاlxاariث almadnي min الثالثة qال سمعت أbا هريرة يقول سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول بmثل xadيiث الربيع waayahay الربيع عن محمد بن زياد kana waa shucba can moxamed bni ziyaad yaa marka mutaabiciyey rabiic shucba xadaanii xarmalat bnu yaxya atujiibi qaala xadaanaa akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii yunus oo yunus alayli can ibni shihaabin qaal xadaanii saciid bnu musayib ana abaa hurayrata xadaahu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquul yadkhulu waxaa gelahaya min ummatii ummadaygeeda iyagoo ka mid ah zumratun koox hum sabcuuna alfan ee ah toddobaatan kun tudii'u wujuuhuhum oo wejiyaalkooduna ay ifayso idaa'ata alqamari ifitaanka dayaxa leylata albadri habeenka afariyo tobnaadka qaala abuu hurayrata faqaama cukaashatu bnu mixsanin ilasadiyu yarfacu namiratan calayhi asagoo kor u qaaday go uu huwanaay kor u qaaday marka rasuulkuu rabay inuu isu muujiyo go-iisi intuu kor u qaaday ayuu yidhi yaa rasuula allahi udcu allaha an yajcalanii minhum faqaala rasuulu اllahi salى اllah alay slam allahuma jcalhu minhum uma qaama rajulu min alansaar nin ansaarta ka mid ayaa istaagay sanadkii hore inuu ansaarta ka mid a kuma jirinin caadada muslim waxaa ka mid ah marka shay xooga ibhaam ku jiro inuu keeno marka hore marka labaadna shay fasiri kara arrinkaas inuu keeno faqaala rajulu min alansaari yaa rasuula allahi udcu llaha uma qaama rajulu min alansaar faqaala yaa rasuula allahi udcu llaha an yajcalanii minhum faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam sabaqaka biha ukaash ukaasha حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة وحيوة بن شريح بن صفوان أبو زرعة التجيبي من السابعة حيوة بن شريح بن صفوان أبو زرعة التجيبي من السابعة قال حدثني أبو يونس وسليم بن جبير الدوسي أبو يونس مولى أبي هريرة عن أبي هريرة من الثالثة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة وحجنا الجنة من أمتي أيوة كمدة سبعون ألفا تضباط كن زمرة واحدة كوح واحدة نويا ومنهم أمضى كمدة على صورة القمر ضيح صورة سوكالل حديث هريرة وحوري أبو هر... أبو زي... محمد بن زياد عن أبي هريرة كي كحجينا سعيد بن مصيب عن أبي هريرة كنا أبو يونس عن أبي هريرة سدح أرضي أبو هريرة أرضي سكمل ياك الورسي روايات كان أفرتأه شن رواية حدثنا يحيى بن خلف الباهلي من العاشرة قال حدثنا المؤتمر معتمر بن سليمان wax badan baan soo marnay الطيمي من التاسعة عن هشام بن حسان وهشام بن حسان القردوسي من السادسة عن محمد بن سيرين قال حدثني عمران وعمران بن حسين صحابي قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمته waxaa jannada gelahaya ummadayda iyagoo ka mid ah sabcuuna alfan toddobaatan kun bikayri xisaab ayagoon lagsoo xisaabin qaaluu waman hum yaa rasuula allah waa kuwa ma kuwaas yaa rasuula allah qaala hum aladiina laa yaktawuuna walaa yastarquuna وعلى ربهم يتوكلون طيب هم الذين وكوا لا يكتوون آن إسجبنين كواسويا ولا يسترقون إن لغطفون آن طلبنين وعلى ربهم يتوكلون رب قوت كاليا نتلصات ويتوكلون على ربهم حديث كلف دي معه تخصيص باكجرة وعلى ربهم رب قوت كاليا تلصات فقام عكاشة فقال ادعو الله أن يجعلني منهم إلهي إباري إنه إقمد لغو قال أنت منهم كم ذاتها فقام رجل فقال يا نبي الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة وايهي آه xadiidkan marka wuxuu ku salaysan yahay dadkaas fadiilada ay leeyihiin oo ay ay arrinkaas ku murte ku muteen waa quwatu tawakul cala allah tala saarashada rabbigooda ayaa aada u xoog badan weliba waxaana ka mid ah tawakulkooda inay ka tagaan markii ay xanuunsan yihiin inay isgubaan ama ay dalbaan in lagu tufo wax lagu akriyo quwada tawakulka nimankaas ayaa waxaa ka mid noqotay in aysan hadday xanuunsadaan isgubinin haddii ay xanuunsadaanna aysan dalbinin in lagu tufo ee rabbi ay kala saartaan dabcan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaalaha musababaadka ah adduunyada asbaab buu u yeelay asbaabta qaadashadeeduna tawakulka ilaahay wax uma dhibto waxaana loo baahan yahay inay isla shaqeeyaan altawakulu cala allahi walakhdu bilasbaab tawakulkuna waa quwatu lictimaadi ama quwatu ictimaadi alqalbi cala allah qalbiga oo ilaahay si wanaagsan ugu tiirsada weeyaan tawakul kadibna shay kastaba sababkii loogu talagalay inuu musababkaas dhaliyo waa inuu qofku qaataa qofka maalan haddii uu yidhaahdo aniga ilmaan rabaa ilaahay baan u tala saarnaa ilmo inuu siiyo laakiin haween guursan maayo waxaa leeyahay maya ma shaqayn karto taas sharcigana ka mid maaha caqligana ka mid maaha ee waa inaa ilaahay tala saarata awalan haweenna guursata ayib qofka haddii uu yidhaahdo anugu waa baahanahay ilaahay baan tala saaranhayaa cunana cuni maayo waxaa leeyahay maya waa khaldan tahay sharciga caqligu labadaasba ma ogol waa oomanahay biyana cabi maayo ilaahay aan u tala saartay sidoo kale alaleeyahy marka waa isla shaqeeyaan altawakulu cala allahi walakhdu bilasbaab tawakulka ayaana aasaas ah oo qofku inuu qalbigiisu ilaahay ku tiirsado ayaa muhiim ah weliba sababka waxaa loo baahan yahay inuusan sababku qofka la weynaan oo uusan hilmaansiin quwatu tawakulu cala allah ee dadka gabarkooda waa dhici karaa waa dhici karta inuu yidhahdo anugu mutawakal cala allah baan ah laakiin qalbigiisa markii la baaro tawakulkiisu sababku ku wajahan yahay ilaahay kuma wajahna waxaa la rabaa marka inuu qofku ilaahay tala saarto oo qalbigiisu ilaahay ku tacalluqsan yahay wax kasta helitaankooda ama shar kasta difaaci wixii sababaho loogu talagalan arrinkaasna waa inuu la yimaadaa isagoo aan ku samaynaynin quluwi sababkaas qaadashadiisa ee sababka haddii qaadashadiisa quluwi lagu sameeyo oo qofka uu u qaato sababkan inuu wax walba xallinhayo maya waa khalad ayib marka isgubitaanka sow ka mid maahan asbaabta qofku markuu xanuunsan yahay isku daaweeyo haa waa ka mid daawooyinta caadiga ah sharoobooyinka iyo cirbadaha iyo kaniiniyaalkuna waa ka mid maxaa ka soo saara marka isgubitaanka isgubitaanka isagoo ka mid a asbaabta aan sharcigu jeclayn waayo lama jecla culimmaduna waxay dhahaan waa tarkul owlaa isgubitaanka waa bannaan yahay asbaabtan waa ka mid yahay laakiin waa sabab aan sharcigu jeclayn ka tegitaankiisa ayaana sharcigu jecel yahay oo uu uga tago ama inuu ilaahay tala saarto uu iska daayo daawadii uu ka heli lahay isgubitaan ama daawo kale oo sabab ah inuu u biiro ayib walaa yastarquuna waa caddaha iyadu waa baryo weeyaan iyadu baryahana ma wanaagsana marka qofka dhahaya waa jiranhe igu tuf oo igu cashir oo wax igu akhri waa qof saa'ila marka su-aashaas basharka uu su-aalay ayaana xoogaa dhibaato u geysatay quwatu atawakulna ka baabi'isay marka labadaas ma wanaagsana oo mid waxa weeyaan su-aal aanban habboonayn bashar in wax la su-aalo ta labaadna waa isgubitaan tarkul awlaa ah hadduu qofku uu isgubo laakiin riwaayo dambe waxaa noo imaan doortaa laa yastarquuna walaa yarquuna meeshaana ugu tegi doono حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حاجب بن عمر أبو خيشنة الثقفي ثقة وليه الحافظ بن حجر رمي برأي الخوارج من السادس قال حدثنا الحكم بن الأعرج وحكم بن عبد الله بن إسحاق بن الأعرج أووجيسي لبادون الحكم بن عبد الله بن إسحاق بن الأعرج من الثالثة عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب قالوا من هم يا رسول الله قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون tan waxaa kusoo korata marka التطyر laa yتطyرuun dadka marka waxa ay ku tarjumaan walaa yataطayaruuna aan baasaysan oo aan اctiqaadin baasaysi wax la yidhaahdo waxaan u malaynahay dadka uba yaqaanin baasaysiga marka qofka oo tasawura wax aan sharcigu tilmaaminin inay dhib keeni karaan inuu u qaato inay dhib u keenaan wax aan sharciguna tilmaaminin inuu dhib keeni karo xisina aan lagu ogaanin inuu ka tasawuro inuu dhib kala kulmaayo laakiin intaas kaliya tadayurka tadayurka macnihiisu ma ah tadayurku waa kelimad laba sii u shaqayda haddii uu tasawuro wax uu arkay ama wuxuu maqlay ama wax uu og yahay in uu dhib kala kulmi karo dhibkaasna sharcan wa qadaran ma sugna tadayurka waa la yidhaha kaas waxaa kaloo la yidhaahdaa hadduu tasawuro inuu shay min alashyaa oo uu maqlay ama uu arkay inuu khayr ka helayo hadduu tasawurona tadayur waa la yidhaha aydan tadayurka marka kuma gaar aha dhinaca sharta ee dhinaca shartana tadayurka waa loo isticmaalaa dhinaca khayrkana tadayurka waa loo isticmaalaa dhinaca khayrka marka jaa-is waayo tadayurka dhinaca khayrka waa jaa-is fa'li magac kaluuna leeyahay oo wa axsanuha alfa'lu wa rasuulku yidhi yacni tadayurka waxaa ugu wanaagsan fa'liga maalan qof iska socda oo baadiyo ka maqan tahay ayaa waxa uu maqlay laba qof oo wada hadlayso arrin kale ka hadlaysa aan isaga khusayn oo dhahaya geeli waa la helay markaasuu asaguna wuxuu leeyahay geel baa iga maqnaaye geeli waa la helaa la yidhi bas waa helaya aniga taas jaa-is waayo waana fiicanta isagoo xanuunsan wuxuu maqlay laba qof oo sheekaysanayo kafii hebeelahay waa la daaweeye waa raysta mogta markaasuu leeyahay anigana waa raysanayo khalaas waa manmaqlaba dhinacaas marka tadayur waa la yidhaha fa'lina waa la yidhaha marka tadayurka dhinacaasahu waa wanaagsan yahay wixii qofka xoogaa dhiiri gelinaya ama himo u soo celinhaya waa wanaagsan yihiin laakiin dhinacan aan qiimaha lahayn qofka ina dhibaato u soo kordhinhaya ayaan la ogolayn oo ah tadayurka qaybtiisa kale marka markii hore wuxuu ku bilaabday tadayurka min atayr way oo carabta waxay ku bilaabeen inay markii ay socdaan qaacido sharciga oo ay ka duulaan ma laha caqli saliimahna lama arko marka markii ay dan u baxaan ayuu shimbir kicinayaa shimbirkaas hadduu ninka midigtiisa u yaaco wuxuu leeyahay maa sha allah dantaydii waa gaaraha hadduu dhinaca bidaxda u yaacona wuxuu leeyahay maya mushkilaa jirta waa iska laabanahaya dantaydii ma gaarayuu leeyahay waa arrin shimbir ka bilowday kadibna waasic noqday oo wax la arko yay ku tadayuraan ama waxay maqlaan ay ku tadayuraan ama bilahay ku tadayuraan gabalkood ama ayaamaha gabalkood ama dhul la dego gabalkooday ku tadayuraan waa iska badata kadib laakiin qaybo waxaa jira markaa filjaahiliyata caqli laheed oo dhihi jiray war shimbir duura muxuu keeni karaa war waxaanu qiimo ma laha war yaan caqliga laydinka xadayn qaybo yaraana waa jireen filjaahiliya dadku way isdhaameen mar walba طيب حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم وعبد العزيز ابن أبي حازم أبو حازم كان هو سلمة بن دينار المدني الأعرج عبد العزيز هو من الثامنة عن أبي حازم أبيه سوي سلمة بن دينار أبو حازم كأبو هريرة وحكوريا وحليرة سلمان الأشجعي طبقة الثالثة دوائي أبو حازم سهل بن سعد وحكور ينوح إلى سلمة بن دينار أبو, أبو حازم الأعرج من الخامسة عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة جنة وحقيلها هي من أمتي سبعون ألفا أو قال سبعمائة ألف وكل بديه لا يدري أبو حازم أيهما قال لفظي يري سهل ma garanayo ma sabcuuna alfan buu yidhi abu xasin baa shakisan mise sabcu miati alfin buu yidhi qaala nabigu wuxuu yidhi mutamaasikuuna waa is-haystaan gacantay is-haystaan aakhidun bacduhum bacdan gabalkood wuxuu qabanayaa gabalka kale laa yadkhulu awaluhum xataa yadkhula aakhiruhum jannada kan ugu horeeya geli maayo ilaa uu ka galo midka u dambeeya oo isku maray gelayaan hays haystaan laakiin safay u gelayaan wujuuhuhum calaa suurati alqamari leylat albadr wujuuhdoodana waxay u ifaydaa suurad waafaqsan dayaxa suuradiisa habeenka afar iyo tobanka qaala xadaثana saciid bnu mansuur alkhuraasaani min alcaashira qaala xadaثana hushaym hushaym ibnu bashiir alwaasiti min asaabica qaala akhbarana xusayn bnu cabdiraxmaan حسين بن عبد الرحمن الكوفي من الخامسة قال حدث قال كنت عند سعيد بن جبير هل جواب لي هاي حسين بن عبد الرحمن سعيد بن جبير ninka la yidhaha taabiciga alasadi waa ninkii xajaaj ibnu yuusuf hortiisa lagu dilay isagoo da-yar oo culammada wakhtigaas joogtayna u aqoon badnaa ayib oo weliba la yidhaahdo dhulalkaanuu ka tegey ama xabashada ama soomaalida ayuu ka tegey dadkaasu u ekaa faqaala ayukum ra'a alkawkaba aladii inqada albaarixa waxa uu yidhi saciid kii nee arkay xiddigii xalay dhacay markaasuu yidhi xusein ana ana arkay wakhtiga magaalada la joogo oon halku ay aada u ifahayaan looma jeedo laakiin dadka baadiyaha jooga xiddigahaas dhacaya aad bay u arkaan uma qultu markaasuu misane xusein wuxuu leeyahay amaa inii lam akun fii salaatin walaakinii ludiq wuxuu is yidhi bal dadkii hore say ugaa fogaa jireen in ay ku hadlaan ama ay sameeyaan hadallo ama afcaal loogu maleeyo dad ahlulkhayra inay yihiin ayaa aada isaga ilaalin jira nakuna waxaan goobaynaa hadallo ama afcaalna lagu maleeyo inaa ahlulkhayr marka wuxuu is yidhi amaa loo maleeyaa haddii mar aad tidhi anaa arkahayay inaa salaad u taagneed ilaan wakhtigaasna waa wakhti dambaa dhici karta oo wakhtiga hore fiidka hore inaan aada loogu jeedinin ama xiddigaha dhicitaankooda una badnayn ee goor dambe ayay xiddigahaasu dhacahayeen marka amaa laguu maleeyaa inaad salaad u taagneed ayaa madaxa ka gasha markaasuu iska celiyey taas wuxuu yidhi amaa inii lam akun fii salaatin laakiin anigu salaad kuma jirin walaakinii ludiqtu laakiin waa lay qaniinay ma haraan baa qaniinay ma bahal kalaa qaniinay waa un lay qaniinay qaala markaasuu saciid wuxuu yidhi famaadaa sanacta maxaad samayday markaasuu yidhi istarqaytu qultu istarqaytu waxaan goobay wax igu tufa qaala famaa xamalaka calaa daalika maxaa kugu xambaaray marka inaa wax kugu tufa goobto qultu xadiiثun xadaanaahu shacbi xadiid uu noo sheegay shacbi ayaa igu kalifay qaala saciid wuxuu yidhi wamaa xadaakum shacbiy waxa uu shacbi idiin sheegay oo adiguna aada cuskatana waa maxay qultu xadaanaa can buraydata bni xusaybin اlslamiyi annahu qaal burayda saxaabiga la yidhaahdo ayuu nooga waramay wuxuu yidhi laa ruqyata tufitaan ma jiro ilaa min caynin il maahe aw xumatin ama qaniyo sun qaniyo maahe xumadu waa sunta qaniyada hawaamta dadka qaniinta ama haraan ama abeeso ama mas saas baan ka maqla buu yidhi taas ayaanan cuskaday markaasaan ruqyo dalba marka saciid wuxuu yidhi qad axsana man intahaa ilaa maa samica waxaa wanaag sameeyey qofkii ku dhammaaday wixii uu maqlay oo ku dhaqmay ah ah wanaag buu sameeyey marka oo wax qaladaha samayda muusan dhihinin maadaama qofkaanu wax uu wariyey uu ku dhaqmay hadda wuu ammaanay oo wuxuu yidhi waa ammaanan yahay wanaaguuna sameeyey qofkii wixii uu maqlay u dhammaada oo ku dhaqmay ah wuxuu damcay marka inuu arrinkaas xasan ha noqdee laakiin axsan uu u naqliyo marka wax ka sii wanaagsan arrinkaas kaasu waa xasan laakiin wuxuu damcay marka usluub latiifa inuu ku naqliyo min alxasani ila alaxsan markaasuu yidhi walaakin xadaana bnu cabaas ibnu cabaas baa laakiin wuxuu noo sheegay can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaal curidat calaya alumam waxaa la iisoo bandhigay ummadihii fara'aytu annabiya wa macahu ruhayd waxaan arkuu leeyahay nebigii oo uu la socdo koox yar wanabiy ayaan arkay wa macahu rajul nebi oo hal nin uu la socdo warajulaani iyo laba nin wanabiy ayaan arkay laysa macahu axad kaligiis buu socdaa ummad ma laha wax rumeeyey lama arko waana nebi wanabiya laysa macahu axadun id rufica lii sawaadun cadiim waxaa markaa la iisoo kor yeelay madow weyn fadanantu annahum ummatii waxaan u maleeyey uu leeyahay markaas inay ummaddaydii yihiin sawaadkaas faqiila lii waxaa laygu yidhi haadaa muusaa sala allahu calayhi wasalam wa qowmu kaas aad u jeedaa waa muuse iyo qowmkiisii walaakin undur ila alufuq laakiin fiiri jahada فنظرت فإذا سواد عظيم وأبا مركا مدوين فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر جهد كلفير بالوي فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك تاسنا وأمة ذي بالوي ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب waxaana la socda toddobaatan kun oo jannada gelahaya xisaab la-aan cadaab la-aan uma nahada fadakhala manzilah nabiga waa istaagay kadibna gurigiisii u galay fakhaada annaasu fii ulaa'i dadkii waxay dhex galeen markaas inay ka waramaan oo ka niqaashaan fii ulaa'ika kuwaas aladiina yadkhuluuna aljannata bigayri xisaabin walaa cadaab way ka niqaashaheen marka booyo waa kuwa ma kuwaas faqaala bacduhum falacallahum aladiina saxibuu rasuula allahi sal slm gabalabaa waxay dhaheen waxaa dhici karta inay yihiin kuwii rasuulka la saaxiibay sala allahu calayh wasalam oo helay maqaamka suxbada wa qaala bacduhum falacallahum aladiina wuliduu fi lislaam kuwo kale waxay dhaheen waxaa dhici karta inay yihiin kuwa islaamka lagu dhalay oo aan soo marinin shirki iyo kufri falam yushrikuu billaahi oo aan ilaahay u shariig yeelin wadakaruu ashyaa waxyaalo kale bay sheegeen fakharaja calayhim rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ayaa kusoo baxay faqaala ma aladii takhuuduuna fiihi maxaa ku dhex jirtiin buu yidhi muxuu yahay waxaa ku dhex jirtiin fa akhbaruuhu ay u sheegeen faqaala hum aladiina laa yarquuna walaa yastarquuna walaa yatatayaruun wacalaa rabbihim yatawakkaluun waa kuwa aan dadka ku tufin buu yidhi oo iyaguna in lagu tufo aan goobinin oo aan tadayur samaynin rabbigooda keliyana tala saarto faqaama cukaashatu bnu mixsan faqaala udcu llaha an yajcalanii minhum faqaala anta minhum uma qaama rajulu aakharu faqaala udcu llaha an yajcalanii minhum faqaala sabaqaka biha cukaasha xadiidka markaa dadkaas miisadoodii rasuulku wuxuu ka dhigay kuwa aan dadka ku tufinin ayb kuwa aan tuf dalbinin ayb kuwa aan tadayurka lahayn saddexdaas shay buu sheegay marka ayib marka alistirqaa waabaa muuqataa waa baryo tadayurkuna waa shirki laakiin qofku inuu qof ku tufo dhibaataysan ma tawakulkiibaa looga baxahaya lafdigaas marka walaa yarquuna culammada gobol baa geliyey shaki lafdi jira inuu yahay waxa uu leeyahay ibnu taymiya fi kitaabihi iqtidaa siraad اlmustaqiim ثبت في الصحيح في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فجعل من صفاتهم أنهم لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم ولم يقل لا يرقون لا يرقون لفظ قاسو مركع إلا قليل وإن كان قد روي في بعض طرق مسلم فهو غلط lafdigaas marka walaa yarquun alad way u leey faina nabiya sala allahu alay slam raqaa nafsahu wakayrah wuxuu leeyahy nebigu asagaa isku tufay kayrkiisna waa ku tufay haddii looga baxayo marka qofka in uu isagu isku tufo ama kayrkiisa uu ku tufo nebigaan sameeyen buu leeyahy nebiguna ra'su lmutawakiliina cala allahi buu ah laakinahu lam yastarqi laakiin qof kale igu tuf muusan dhihin falmustarqi aalibun liducaa'i min kayri qofka marka ee ruqyada dalbahaya kayrkiisu wax ka baryahaya bikhilaafi raaqi gayrahu fainahu daacin lahu laakiin qofka qofka ku tufahaya waa qof qof kaleeto ixsaan u samaynayo ilaahay u baryahaya waqad qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam idaa sa'alta fas'al illaah nabiguna wuxuu yidhi haddii aad wax su-aalayso allah su-aal marka istirqaaga wuxuu ka soo horjeedaa idaa sa'alta fas'al illaah waxa uu kaloo leeyahay ibnu qayim samictu shaykha alislaam ibna taymiya sheikhiisa weeyaan yaquulu hadihi ziyaadatu wahmun min araawi waa wahmi buu leeyahay kitaabka miftaax daari sacaada ayuu ku yaallaa warkaas lm yqل النabiyu slى الlaه عlيه وsلم وlaa yrquuna lafdigaas ma jiru leeya nabigu ma dhihin لأn الraaqiya muxsinu ilىa akhiihi waayo qofka qofka ku tufahayaa qof kale ayuu ixsaan u samaynhayo wqad qaala النabiyu slى الlaه عlيه وsلم وqad suئila can الرuqا nabiga ala markii la su-aalay ruqyada waxa uu ka yidhi man istaطaaca minkum an yanfaca akhaahu falyanfachu ninkii kari kara walaalkiis inuu wax ku taro ha ku taro وqاaل laa bأسa bالرuqى maa lam takun shirkan wاlfarqu bayna الraaqi wاlmustarqi waa farqiga udhaxeeya markaa kutufaha iyo tufidalbaha waxay tahay an almustarqiya saa'il mustacطin multafitin ilىa غayr الlahi bqalbihi qofka mustarqiga ah waxa uu yahay qof saa'il ah oo in wax la siiyo doonahaya oo wax aan allah ahayn qalbigiisa uu ku sii jeedo wاraaqi muxsinu naafic laakiin qofka wax ku tufahayaa waa qof ixsaan samaynhayo wax anfacahaya saasay kala yihiin marka alraaqi iyo almustarqi marka almustarqi ayaa ishkaal ku jira laakiin alraaqi wax kuma jiraan haddii marka dadku ay u tagaan dad jiran ama ay maqlaan dad jiran waxaa ku habboon intaan loo dhibaato gelin kaala igu tuf iyagu inay ku bilaabaan midhaan waan kugu tufayna marka waxaa laga baxaya marka qofka walaalkiina oo xanuunsan in aad mustarqi ka dhigtiin laakiin haddii aad ku bilowdin dhehn waa kugu tufaynaa ayib ayib xadaثna abu bakr بn abi shaybata qala xadaثna mxamed bn fudayl mxamed bn fudayl bn غazwan الضbi can xusayn can sacيid bn jubayr qala xadaثna bn cabaas qala qala rasuulu اllahi slى الlah عalيه waslm curidat calaya اlأmam ثuma dakra faacilu dakra waay ثuma dakra baqi اxadiiث baqi اlxadiiث ها محمد بن فضيل ملتقى السند أما مدار السند وحسين مركز سند كي هوري وحا حسين كوريناي حسين سند كان محمد بن فضيل ثم ذكر يعني محمد بن فضيل باقي الحديث نحو حديثه وشيء صاحب قال الكابتن المام ولم يذكر أول حديثه من أون شيء حديث كابن عباس أول كيسي waayahay baabu qowli nabiy sala اlه slm inii la arjuu an takunuu nisfa ahli اljanة qaala muslim xadaثna hanaad bnu sariy qaala xadaثna abulaxwas salaam bnu sulaym alxanafi min asaabica can abi isxaaq waan soo marnay wax badan abu isxaaq asabiici camr bn cabdillaah can camri bn maymuun alwdi waa ardagii mucaad bni jabal waa nin mukhadrama qaala qaala lana can cabdillaahi qaala qaala lana rasuulu اlah sl slm amaa tardawna miyaadna raadi ku noqonayn an takunuu rubuca ahli اljanna inaad noqotiin ahlujannada rubucooda qaala fakabarna waan kabaarsanna allahu akbar uma qaala amaa tardawna an takunuu huluثa ahli اljanna miyaadna raadi ku noqonayn raalli ma ku noqonaysin inaad noqotiin ahlujannaha hulukooda qaala fakabarna uma qaala inii laarju anu waan rajaynaya an takunuu inaad noqotiin shatra ahlijanna ahlujannada nuskooda wasaأkhbirukum can dalik arrinkaasna waa idiin sheegahayaa sida aan ku noqonayno malmuslimuuna fi lkufaar ma aha muslimiintu markii kufaarta loo nisbeeyo ilaa ka shacratin baydaa'a fii thawrin aswad ilaa waxay yihiin tin cad oo kale oo dibi madow ku taalla hal tin aw qaala waa shaku raawi ka shacratin sawdaa ama tin madow oo fii thawrin abyada dibi cad ku taalla waa midkee marka nisbadaas ayaad la mid tihiin oo kufaarta marka idinka badan boqolaab xadaثna mحamed بn mحamed بn baشhاar wlfd بn mثnى qala xadaثna mحamed بn jacfar qala xadaثna شhucbaة can abi isxاaq can cmr bn maymuun can cabdالlahi qaal kuna maca rasuli l sl slm fii qubatin qubad ayaan kula jirnay af soomaaliya qubad naxwan min arbaciina rajulin anakoo ah afartan nin wax u dhow faqaal atardawna an takunuu rubuca ahli اljanna raalli ma ku noqonaysa inay noqotiin ahlujannaha rubucooda qaala qulnaa nacam qaala atardawna an takunuu ulua ahlijanna ahlujannaha ulukooda inay noqotiin raalli ma ku noqonaysin qaala qulnaa nacam qaala atardawna an takunuu faqulnaa nacam faqaala wladii nafsu muxamedin biyadi waxaan ku dhaartay rabbiga muxamed nafsadiisu ay gacantiisa ku jirto inii la arju anigu waxaan rajaynayaa an takunuu nisfa ahli janna subxaan allah allahu akbar yacni laga soo bilaabo aadam ilaa qiyaami saaca wixii janno gelaya umaatuu muxamed aanus ka noqonaysa wax la yaab le aad la yaab le wadaka wadaka ana aljannata kaasuna waxa weeyaan jannada laa yadkhuluhaa ma gelaayo ilaa nafsun muslima nafsad aan muslimaad ahayn ma gelayso wamaa antum fii ahli shirki adinkuna ma ihdin markii loo fiiriyo ahlu shirkiga ilaa ka shacrati albaydaa fii jildi thawri alaswad tin cad oo kale waxaan ahayn oo ku taala dibiga madow maqaarkiisa aw ka shacrati sawdaa fii jildi thawri alaxmar amase tin madow oo ku taala dibiga gaduudan maqaarkiisa xadaana mxamed bn cabdillahi bn numayr qaala xadaana abi qaala xadaana malik wahuwa bnu miqwal alkuufi min asaabica can abi isxaaq can camri bni maymuun can cabdillaahi qaal khadabanaa rasuulu llahi sal slam rasuulka ayaa noo khudbay u leeyay faasnada dahrahu wuxuu markaa duudkiisa ku tiiriyey ilaa qubbati adam qubbad maqaar ka samaysan oo ah guryihii berigaas la isticmaali jiray faqaala alaa laa yadkhulu ljannata jannada gela maayaayo buu yidhi ilaa nafsu muslimatu nafsad muslimad moogi nafsad muslimada ma ahee qof kale janna geli maayo allaahuma hal ballaqtu allaahuma ashhad ilaahayow ma gaarsiiyo ilaahayow markhaati ka noqo yacni nafsun muslima inuu yahay diinka aasaaskiisu ayaa janno gelaysaa laakiin naf kale janno geli mayso waa diinka aasaaskiisu diinkii aasaaskiisuu leeyahay marka ilaahayow ma gaarsiiyo ilaahu markhaati ka noqo atuxibuuna anakum rubucu ahli janna ma jeceshihiin adinku ina noqotiin ahlu jannaha rubucooda faqulnaa nacam yaa rasuulallah faqaala tuxibuuna an takunuu hulua ahli janna qaaluu nacam yaa rasuulallah qaala inii la arjuu an takunuu shatra ahli janna anigu waxaan rajaynhayaa ahlu jannada nuskood ina noqotiin maa antum fii siwaakum ma ihdin adinku dadki idinka soo hara markii loo fiiriyo oo min alumami ummadihii ahaa ilaa ka shacrati sawdaa fi thawri alabyad أو قال كشعرة البيضاء في الثور الأسود حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا جرير وجرير بن جرير بن عبد الحميد الضبي عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وهو دون الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديتك وأنكو إجابي وأنكو إجابي وأنكو إيالي وأسعديتك qaala waalkhayru fii yadayka khayrkuna labadaad gacnoodu ku jira ilaahay buu saas ku ajiibaa marka yaa aadam markii la yidhi jawaabtii buu yaquulu akhrij bacda annaar soo bixi ciidankii naarta qaala wamaa bacdu nnaar bacdu naar muxuu yahay marka qaala min kulli alfin tiscu miatin wa tiscatun wa tiscuun kunkii waxaa ka soo saartaa sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal intaas ka soo saar waa bacdigii naarta naarta lagu shubahaya qaala fadaaka xiina yashiibu الصagiir watadacu kulu daati xamlin xamlaha watara الnaasa sukaara wama hum bisukaara walaakina cadaab allahi shadiid aayadaas fasirkeeda waay marka kaasu waxa weeyaan marka uu midka yaaru ciroobo midii xamli lehna ay xamligeeda dhigto dadkana aada aragto iyagood moodo in ay sarqaansan yihiin mana aha kuwa sarqaansan walaakiin cadaabka ilaahay baa daran qaala fashtadda daalika calayhim waxa uu leeyahay marka abuu saciid fashtadda daalika calayhim arrinkaas saxaabada aada buu ugu adkaaday kunkii hal qof allahu mustacaan kunkii hal qof qaaluu yaa rasuul allah ayuuna daalika rajul kaane weeyaan marka ninkaa noqon hayaa kunkii hal kumuu noqon doona faqaala abshiruu dabiicadda nebiga oo wanaagsaneed bay ka mid tahay markuu qofka uu ka dareemo inuu cariiri garo inuu ka fidiyo abshiru bishaaraysta cariir hagelinina faina min yajuuja wamajuuja alfan wa minkum rajulu yajuuja wamajuuja ummadda la yidhaahdo waa ummad un bani aadamka ka mid ah waxaa ka imaanhaya kun adinkaana mid marka intaas baa idinka badan marka oo kuma boqolaad idinkaga badan kuwaas baa lagu shubahaya qaala أبو سعد وهو ليه ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة وأنا قد أرتي midka nafsadaydu ay gacantiisa ku jirto anigu waxaan طamcinayaa inaad noqotiin ahlujannaha rubcooda faxamidna allaha wakabarna allah baan ammaanay oo aan takbiirinay uma qaala wاladii nafsii biyadihi inii laadmacu an takunuu ثuluثa ahli اljanna faxamidna allaha wakabarna uma qaala wاladii nafsii biyadihi inii laadmacu an takunuu shatra ahli اljanna inaad noqotiin ahlujannaha nuskooda ina maalakum mahalkiina fi lumami ummadaha ka mahali shacrati albaydaa'i waxa uu la mid yahay tinta cad fii jildi thawri alabyad fii jildi thawri alaswad waxaan leeyahay dibiga madow maqaarkiisa tinta cado ku taalla aw karaqmati fii diraaci alximaar amase goobaabinta yar oo madow dameerka tagoogtiisa marka goobaabintaas markii dameerka loo fiiriyo wax jira maaha aada bay u yar tahay dameerka intiisa kale markii la fiiriyo marka ummadaha waxaa kala mid tihiin inta uu kala mid yahay ama uu kala eg yahay goobaabintaas madow oo ku taalla tagoogta dameerka jirkiisa kaleeto hadda ka hor waxaan soo sheegnay xadiidkii ahaa fanahasha nahshatan minhaa farufaca ilayhi diraac diraaca waxaan niri maraan waxaan soo niri cudud baan soo niri cudud ma ahe waxa waaye tagoog waaye aw karaqmati fi diraaci alximaar xadaثana abu bakr bn abi shayba qala xadaثana wakiicu qaal xadaثana abu qurayb qala xadaثana abu mucaawiyata kilaahuma can ilacmash bihada isnaadi غayr anahuma qaala maa antum adinku ma ihdinin yowmaidin maalintaas finnaasi dadka ilaa ka shacrati albaydaa ilaa wax tinta cad oo kale ah fi thawri alaswad dibiga madow aw ka shacrati sawdaa ama tinta madow oo kale fi thawri alabyad dibiga cad walam yadkuruu aw iraqmati fi diraaci alxamiir muuna sheegin walam yadkuruu mayna sheegin kuwaas marka kuwaas waayo waa wakiic iyo abu mucaawiya labadaasuu ka dhigay marka walam yadkuruu waana lab waa iska yani tasaahul ama tasaamuh w aakhiru kitaab aliimaan kitaab aliimaan baa noo dhammaaday waxaa nooga heli doona kitaabu طahaara hada wabilah towfiiq wsala allahu waslama ala nabiyina mxamedi wala aalihi wasaxbihi waslm